Xaalad biyo la'aan ah oo saamaysay dadka iyo duunyada ayaa ka tagan tuulooyin ka hoos yimaada degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanadan biyo la'aanta laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah Buulacade oo lagu soo waramayo in dadka iyo duunyadaba ay si isku mid ah u saamaysay maadaama roobkii dayrta la waayay. Qaar ka mid ah bulshada ku nool Buulacade ayaa ka warbixiyay biyo la'aanta haysata.
duwaha gaag loo dhib qof yahay ilaahay haggiis lagu soo biyo wasalkaana leh ee todoba ah dad iyo duuny wiiko dhanaanga cid dhumeen markaasaa kase dhumeeyo dhanaanga ilmaha shibiniisa kaniini iyo gaas gaas waxaan dad kuridaayo liimliimadoo soo gad uqas aanbaroo soo gad isbitaalka hala geeyo yaa farmashiyaha loo weydiyo ilmaha hala geeyo wax badan oo lagu soo sheego daafeed toban kilomitir oo daafeed inta daan dhamayl intaan jeed oraa balmale dhanka misigi mataan badwal mika jiro baayida taayse iyo ihi tumilan pas eroor barngir qaraareegaase bad intan ihi hal doorar iska erooridaan halka doorar maayba soddon kuwan likiley ankuwaan hayn afartan alikiley afartan way kontan shan alikiley war bortiis elka aragtileewa elkin tumilan balka loodin ihi sida qaabkeestay balmaha aysmarga neefkin fayla male suuqada bara walilis kayn hoolay balasoon galay habeenga baahin maya horta hadda hool baahin ma dilin jirtileys oon baahin ilayso bidun soon kol noolada ma jiraan hoolaa baahi dhammaaya hool maysa hoola jiraan mura neegasin silay migi nabsoo hayte lama sil hiriirta eewa kiyayna ma indaronyaa abaarta balgadka iyo badargadka biigadka iyo intaana ninka dhib hal doolar iyo nus lama sene lama sene abaarnihayta senatorkan senagaas ilaahay ilaahay aaran allahna siiyo dad iyo duunya xoogani hayt dameero si aroore leegahay malagaas wujisho aankooda dameeraha ilaahay aaran allahna siiyo roobka baa